Hay-adda Al-Raxma ayaa ceelbiyooda ka hirgeliyay deegaanka Geedlibaaxa ee gobolka Saaxila. Caashe Maxamuud Ismaaciil oo yahay dhiibtiya dhaqaalole ka dhisaya ceelbiyoodkun oo yaan waqaftii aawshe. Madalle ceelbiyoodkun la hirgeliyay waliba ku qayb galaya mas-uuliyiin ku tirsan hay-adda Al-Raxma iyo bulshada qaybasha Sheldubunga. Onkoreynta iyo waliba milisay ku hadalay Cabdikariin Maxamed Nuur oo ku mid ah madaxda hay-adda Al-Raxma ayaa faahfaahin ku bixiyay ceelbiyoodkan oo la hirgeliyay deegaanka Ceelbibaaxa ee gobolka Saaxila.
Annagoo Jimciyadu Raxma Khayriye ah maanta ceelbiyoodka waxaan ka daahfuraynaa goobtan oo la yidhaahdo Geedlibaax oo ka tirsan degmada Maandheera gobolka Saaxil. ceelbiyoodkan oon ka furnay halkan oon meeshan oo hore wax ceela looga qodin ayaa maanta nasiib u yeelatay deegaankan inay ceelkan ka qodno ceelkan oo looga faa'iidaysan doono wax soo saarka iyo dhinaca xoolaha laga waraabin doono iyo dadka iyaguna ka faa'iidaysan doono insha allah cabitaankiisa ceelkan waa dan guud oo la wada leeyahay cid gaari ma laha dadka deegaanka waxaan kula dardaarmin inay ceelka ay ilaashadaan sadaqada waxaana soo gaarsiisay caashe maxamuud ismaaciil xirsi oo u waqfiday aabbaheed waxaan leenahay ilaahay waalidka sadaqada u soo bixisay ilaahay ha gaarsiiyo ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo rawdatu min riyaad aljanna ilaahay ha ka dhigo maca shuhadaa wasaalixiin walambiyaa walaasheen caashana waxaan leenahay sadaqadaas meel wanaagsan ayay kuugu dhacday ilaahay adigana dembigaaga ha dhaafo ilaahay ahlujanna ha kaa dhigo ilaahay ha kaa dhigo kuwa ka cabi doona xawdka nebigeena sala allahu calayhi wasalam kurbo iyo wixii ku haystaba ilaahay ha kaaga dulqaado sadaqada walaaladaa kurbada aad ka dulqaaday ilaahay adigana wixii kurba iyo dhibaataa ku haysata allah ha kaaga faydo waan kuu soo ducaynaynaa sadaqadaas meel wanaagsan ayay kuugu dhacday ceelkan meeshan deegaankan hore wax ceeloo laga qoday may jirin ceelkana ugu horeeyey ceelkana wuxuu noqon doonaa kii koowaad insha allah wixii khayraad ee deegaanka lasoo gaarsiinayna way isku daba xigi doonaan waxaana ku mid ah shacabka ka dhaqanka deegaanka geedlibaax ee gobolka saaxila yaa mahadnageen caasho oo hadiibtii dhaqaaloole ka dhisi ceelbiyoodkun oo dadka deegaanka ambaahanayanga si aawsha iyo onkudu ayanga waxaan ugu mahad celinayaa haayadda iyo dadka soo bixiyey sadaqada waalidkoodu soo bixiyey ilaahay ha ka jisaaysiiyo ilaahay ha ka jisaaysiiyo annagana ilaahay kuwii ku afcaal laga yeelo idilkeenba dhammaan waxaan kuwa soo helaya soo qaadeen noo keenayna waa mahad baanu u celinayna waa ugu mahadinayna alxamdulilah rabbicaalamiin dadkii naga xidhay inamadii iyo dumarkii soo bixiyeyba alxamdulilah rabbicaalamiin baan u mahadnaqay iminkii haatanna alxamdulilah baan ku jirnaa haddiina noo xidhay mahadallaanu ku jirnaa waalidiintii loola soo baxayna alxamdulilah rabbicaalamiin waa u ducaynaynaa allah u naxariiso ilaahay jannooyinka ka waraabiyo kuwii soo bixiyeyna xasanaad badan ilaahay ha u qoro halkii ay ka soo bixiyeenna allah u barakeeyo